Wasiirka Wasaaradda Shaqooyinka Maamulka Somalilan ayaa magaalada Berbera ka daahfuray shirka dib u eegista qorshayaasha shanta sane ee soo socota ee wasaaraddaasi. Shirkan oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin ka socda Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha Maamulka Somalilan, Guddoomiyaha Gobolka Saaxil iyo mas'uuliyiin kale ee ka howlgala wasaaraddaasi. Farxaan Maxamed Xasan, Isduwaha Wasaaradda Shaqooyinka Arrimaha Qoyska iyo Bulshada Gobolka Saaxil, ayaa ka warbixiyay shirkan.
ujeedada shirkeena oo ah kii sanadlaha ahaa mar labaadna xambaarsan in istiraatiijiyadeedii shanta sano ahayd laba sano oo ka midayna dhaafeen aynu dib isku qiimayno aynu ku qiimayno kolgobaahida jirta aynu ku qiimayno maxaa inoo qabsoomay aynu ku qubnino intay noo hadhay see loo gaadhay ah intii aynu gaari kari weyna duruufo jira awgeedna say ugu ridaxaynaa sanadada soo socda sidoo kale intaasi oo kolba wax suuro galayaan ay fulayaan oo ugu muhiimsan yahay in xeerka xuquuqda carruurta maanta ansaxa loo yahay isagana aynu qorsheyna ku darsano sidaynu u fulnaa siyaasadda daryeelka bulshada oo yadna saxeexan u dhiman yahay yadna ku darsano sidaynu mataqaanaa u fulinaa maadaama maanistono waa weyn oo aynu dhiganay aynu gaarnay sanadkan ilaahay taasoo iyadna qayb ka ah sidaynu ugu fulinaynaa ugu daraynaa biyolojigeena istiraatiijiyadda injineer cali cumar cali qoorqoor wasiirka wasaaradda shaqogelinta maamulka somalilan oo daahfuray shirka ayaa sheegay muhiimadda uu leeyahay shirkan
bilowga kastaaba wuxuu leeyahay waxaa laga doonayaa dhammaad dhammaad wuxuu ka tarjumayaa wax la qabtay sanadka maxaanu qabanay dibaarwal walba muxuu qabtay qorshuu markii hore muxuu ahaa maxaa qabsoon waaye sababta u qabsoon waaye laba in la dhigaa miiska wayna soo saara oo laysla wada eegaa sababta ay u qabsoon waaye sanadka soo socdana si markii dhaweyd baa sheegaya waa inuu ahaadaa qorshe qorshihii sanadkan dhammaanaya aada uga waafisan oo ka tayo badan kana waxtar badan waxaan uga jeedaa meeltaan ay ahay marka lagu xisaabtamo infortka aad gelinaysa miisaanka shaqeeya qabanaysaa higsiga wasaaradda ama departmentka in guud ahaan wasaaraddan wixii loo abuuray in wax macnale oo fiican oo waxtar bulshada masaakiinta ah inuu hogaamino laynoo diray wax ka qabta inaynu samayno shirkan inta uu socda ayaa waxaa lagu gorfeyn doonaa waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda shaqogelinta maamulka somalilan iyadoo sidoo kale diiradda lagu saari doono qorshayaasha shanta sane ee soo socota